أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين slى اllه وsلm عlى نabيina mحamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaعin ama bعd wuxuu ka bilaabmaa casharkeena aayadda lixdan iyo lixaad ee suuratu yunus ka mid ah waxaan soo haynay tafsiru suurati yunus aayadihii usoo dembeeyey waxay ku saabsanaayeen ilaahay subxaanahu watacaala owliyadiisa oo uu sifeeyey oo uu ku sifeeyey iimaan iyo alla kacabsi uu ku tilmaamay iyo anoo soo dambeysay sidaa marka rabbi subxaanahu watacaala uu uga hadlay waxa ay leeyihiin adduunyada oo bishaaro wanaagsan ah oo ru'yo iyo riyo fiican in loogu riyoodo adduunyada dhexdeeda aakhirada markay gelayaanna loo bishaareeyo in aladiina qaaluu rabbuna allahu huma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika uu ilaahay ku sheegay iyo aakhiro oo ay janno ku bishaareysanayaa marka alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala alaa hooy ina lilaahi alla unbaa iskale oo ilaahay unbuu u sugnaaday man duul fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo waman duul fil ardi dhulka korkiisa ahaadeen kulligood ilaahay unbay u sugnaadeen oo allah iska leh wamaa yatabicu ma raacayaan aladiina kuwa yadcuuna ay baryayaan min duunillaahi ilaahay sokadii ay baryayaan shurakaa-a ma raacayaan ama wamaa yatabicu ma raacayaan aladiina kuwa yadcuuna tuugayaan min duuni illaahi ilaahay sokadiisa al aalihata ama al asnaama asnaamta kuwa ilaahay sokadii baryayaan ma raacayaan shurakaa-a kuwa ilaahay wax la leh sida dhabta ah ilaa wax ilaahay wax la leh maba jiraane ayb in yatabicuuna maa yatabicuuna ma raacayaan ila danna mala unbay raacayaan wain hum wamaa hum ma ahan iyagu ilaa yakhrusuuna kuwa mala awaalaya ma ahani oo iska mala iska malaynaya ma ahani wax kaleba iyagu ma aha marka xaqiiqda ilaahay sokadii qofkii qof caabudo ama axad aan waxaan ilaahay ahayn ciddii caabudo xaqiiqda waxa ay raacayaanuu ilaahay sheegayaa halkan laba shayna waa laysraacinayaa dhul iyo cir waxa ku jiro malaa'igta kor joogto iyo dadka iyo makhluuqa dhulkan korkiisa ku sugan dhammaan ilaahay baa iska loo rabbi u ah isagay marka cibaadadiisu run tahay qofkii marka ilaahay ka soke caabudo oo ilaah ka dhigto waxaan allah ahayn axad aan allah ahayn subxaanahu watacaalaa de qofkaa wuxuu ilaahay la wadaajinayaa qof aan waxba lalahayn buu wax la siinaa marka alla wuxuu leeyahay alaa hooy ina lilaahi alla unbuu u sugnaaday man duul fi samaawaati ciraryaalo dhexdooda ahaaday iyo waman duul fil ardi dhulka korkiisa ahaaday kulligood allah iska leh marka dhul iyo cir waxaa ku jiraba hadday alla addoon u yihiin oo isaga uu leeyahay oo ayagu ay yihiin rabbi kuwa loo yahay allana uu yahay isaga rabbiga dhabta ah cibaadada markaasay u suubataa ee ninkii ilaahay keyrkiis caabudana waxa uu ilaahay wax la siinayo xaqiiqba maba lahaba wamaa yatabicu ladiina kuwii ma raacayaan maadan marka waa naafiyo waaye faacilka yatabic marka maadan naafiyo waaye yatabicu faacilkeedana aladiina waaye jumlada oo yadcuuna min duuni illaahina waa silo waaye nacam shurakaa'adana marka waxay noqonaysaa yatabicuda mafcuulkeeda icraabta ugu fiican sidaas waayo marka tarkiibku wuxuu noqonaa wamaa yatabicu aladiina kuwii ma raacayaan yadcuuna caabudayaan ama baryayaan min duuni illaahi ilaahay sokadiisa asnaaman kuwa baryaya ma raacayaan shurakaa-a ma raacayaan kuwa shuraka aho ilaahay wax la leh raaci maayaan oo soo ayagu waa kuwan caabudayo oo laata iyo cuse iyo manaad caabudaye maxaa loo leeyahay marka ilaahay shurako ma raacayaan xaqiiqdaa hadda laga hadlaa ayagu ha dhahaan ilaahay bay wax la leeyihiin laakiin wax ma la leeyihiin waxba lama laha xaqiiqda waxba lama laha oo wax ilaahay la siman ama wax la leh maba jiraanba marka waxaan ay raacayaan waxaan ay caabudayaan ilaahay kuwaan ilaahay sukadii caabudayay keyrkiis waxa ay raacayaan ilaahay waxba lama laha xaqiiqatan ayaga unbaa u moodo inay ilaahay wax la leeyihiine waxba lama laha inay sidaa u malaynayaanna in yatabicuuna ilaa dannada yaa la raaciyo in yatabicuuna maa yatabicuuna maba raacayaan ilaa danna unbay raacayaan malo xujo kuma dhisna shirkigooda mala unbuu ku dhisan yahay wa in hum wamaa hum iyagu ma ahan ilaa yakhrusuuna kuwa odorosayo mala awaal samaynaayo maahane wax kale ma ahan dannigana xaqiiqo iyo xaq waa ka fog yahay dabcan huwa aladii jacala lakum lleyla litaskunuu fiihi wannahaara mubsiraa huwa alle alladii allihii weeyaan jacala lakum idinka idin yeelay alleyla habeenka idinkaga yeelay mudliman mid idin mugdi mugdi idin gelinayo idinka yeelay litaskunuu si aada u xasishaan fiihi fi leyli habeenka dhexdiisa aada ugu degtaan ood ugu xasishaan oo dhaqdhaqaaqiina iyo daalkiina iyo noogiina oo u go-o wannahaara maalinkiina idinkaga yeelay kan idinkaga yeelay waayo alleh mubsiran mid wax tusaayo oo ku wax idin tusayana maalintii idinkaga dhigay ina fii dalika kaagaa dhexdiisa la aayaatin calaamaad baa ku sugan tusayo waxdaaniyada alle iyo jiritaanka rabbi liqowmin uu ugu sugan yahay qolo qolada oo yasmacuuna wax maqlaayaan yacnii samaaca qabuulin dad inay wax aqbalaan wax u maqlaayo aayaad iyo calaamad baa taas ugu sugan huwa alle aladii allihii weeyaan jacala lakum idinka idinkaga dhigay alleyla habeenka mudliman ayaa meeshaa loo qadaraa mudliman mid mugdi idin gelinaya idinkaga dhigay litaskunuu saad ugu xasishaan fiihi habeenka dhexdiisa aada ugu degtaan oo habeenkii ilaahay wuxuu u yeelay mugdi mugdigaas markuu yimaado bani aadamku wuxuu rabaa nin walba inuu gurigiisii galo meeshii uu ku hoyo lahay uu kusii dhowaado si uu markaa yacnii noogii maalinta iyo dhaqdhaqaaqa iyo shanqarta iyo qaylada maalinta si loo uga nasto marka habeenka ilaahay wuxuu u diyaariyey in lagu dego wax lagu dego uu ka dhigay maalintiina ilaahay wuxuu ka yeelay dhaqdhaqaaq iyo waxbay iftiiminaysaa bani aadamkii marka risqigoodii iyo shaqadoodii iyo hawshooday qabsanayaan marka waa sida badanaa sidaas xaalku sida caadigaa saas waa way dhici kartaa dad qofka qaar inuu habeen shaqeeyo maalin uu ka dhigto kan habeenka shaqeynayana wuxuu dareemayaa habeenku m yacni waqti shaqo inuusan ahayn waa waa fahmi karaa si kasta oo magaaladu nal uga daaran yahay oo nal loo daaro oo yacni habeenkii looga dhiga maalin oo kale loo ekaysiiyo haddana qofka habeenka shaqeynayo goormuu waaga baryayaadaasuu ku hayaa leanna dadkii intii badnaa waa jiifaan dadka jiifo iyo kuwa shaqeynaya kuwa jiifaa badan ayb marka laysku dayana yacni xataa meelaha habeenka saacadihiisu ay dheeraadaan waqtiyada qaar toban saac maalmeed oo kale ay qoraxda dhacdo qofkii wuxuu dareemaa marka laba saac ama hal saac la joogo wuxuu isleeyahay xilli mugdigii iyo habeenkii wuxuu ka dhigayaa inuu jiif iyo waxyaabahaas isku diyaarinayo ou rabo markay maalintu dheeraatana waxaad arkaysaa dadku waxay iska doon doonaan sidii in habeen la joogo oo kale ama daahyadiibuu xiranaa mugdibuu ka dhigayaa qolka iyo meeshuu joogo qaylada inay ka yaraato isku dayaa waa hurdo aan la mid ahayn hurdada habeenkii marka taana bani aadamka waxaasuu ku dhex jiraa ilaahay baa sidaa ku maamulaayo qofku wuxuu rabi lahay wax iskugu cabiran haddana ma helayno oo sida ilaahay rabo un baan ku soconaynaa waayo isagaa koonka rabbi ka ah ayb marka ilaahay waa kan idinkaga dhigay habeenka mudliman mugdi oo idinkaga dhigay mubsiran taasaa laga fahmaa qariino u ah macnaha inay markaa saa u qadaran tahay litaskunuu buuna sidaa muxuu u yeelayna litaskunuu inaad xasishaan fiihi fi leyli habeenka dhexdiisa aa ku xasishaan wannahaara maalinka alla waa kan idinkaga dhigay maalintana mubsiran mid wax tusayso yani maalinta maadaama iyada wax lagu dhex arkaa waxaa laga dhigay inay iyada wax ku tusaysaba ayb waayo indhahaaga iftiinaa ku jiro ee iftiinka indhahaagu wuxuu say wax u arkaan iftiin kale ay ayaad u baahan tahay maalintii markay qoraxda soo baxdo ama waagu uu beriyo qoraxdu ay soo baxdo dhulku iftiimo indhahaagu waxay arkayaan haddii mugdi laakiin lagu jiro indho waa qabtaa laakiin wax ma arkaysid waayo wixii wax ku tusi lahaay baa meeshii ka maqan waay maa marka wax aad u arrimo aad u waaweyn waayo waxaa laga hadlaya maa ee arrin iska ruutiini oo annagu shaygu hadduu kaa bato oo caadi ayuu kula noqonayaa markuu caadi kula noqdana maba ku tadabburaysidba qur-aanku marka taasuu kaa baraarujina ina fii dalika kaagaasi marka maalintii waa la sheegay labadeeda jacalada marka wanahaara mubsiran labadii mafcuul waa la xusay markaan maxaa la gooyey marka waxaa laga jaray iyadana ciladii maalintii mid wax ku tusaysaa laga dhigay maxaa looga dhigayna litataxarakuu fiiha saaad ugu dhaqaaqdaan maalintii oo danihiina aada ugu dhaqaaqdaan marka litataxarakuu fiihana litaskunuu baa qariinadaasaa lagu fahmaa ee mudlimanta xagga ka xadfanna mubsirantaanaa lagu fahmaa qur-aanku marka tarkiibkiisa iyo qaabka uu yacni sida uu yahay aada u cajaa'ib badan yahay ayb ina fii dalika kaagaas dhexdiisa la aayaatin calaamaad ayaa ku sugan liqowmin qolo ayay calaamaad ugu sugan tahay yasmacuuna wax maqlayaanoo samaaca qabuulin aqbalid maqlitaankeed wax ku maqlaayo qaalu ittakhada allahu waladaa bani aadamka foolxumadiisaa laga sheekaynaa iyo caqiida xumadiisa qaarkiis qaaluu waxay yidhaahdeen ittakhada allaahu alla wuxuu samaystay ou yeeshay waladan ayuu samaystay walad ilmo ubad ayuu samaystay bay dhaheen subxaanahu nasahnaan ah ay usabixuhu waan hufayaa nuqsaan iyo ceeb baan ilaahay ka hufayaaye huwa isagu alghaniyu weeyaan alla addoommadiisa iyo makhluuqaadka ka maarmo alla hani ahoo hodan ahoo ciduu u baahan yahay aynan jirin lahu lilaahi alla wuxuu leeyahay oo u sugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka korkiisa ahaaday in cindakum maa cindakum agtiinu ma ahaanin min sulطaanin wax xujo ah agtiina ma ahaanin bihaadaa kan ugu xujo ah bihaadaa kan xujo u ah oo aada ilaa yani aada sheeganaysaan ilaahay baa wax dhalay xujo uma haysaan ee ataquuluuna miyaad dhahaysaan cala allaahi ilaahay korkiisa maa shay miyaad ku dhahaysaan laa taclamuuna ay laa taclamuunahu aydnan ogeyn qul waxaad tiraa nebiyow ina aladiina kuwa yaftaruuna abuuranayaan cala allaahi ilaahay korkiisa alkadiba beenta ku abuuranayaan laa yuflixuuna ma liibaanayaan weligood mataacun ay lahum iyagu waxay leeyihiin mataacun raaxo ayay leeyihiin ama tamtiicun raaxayn ayay leeyihiin fi dunyaa adduunyada dhexdeeday ku leeyihiin uma markaa dabadeed ilaynaa annaga intii ka ahaa marjicuhum noqodkoodu oo ahaaday xaggeena ayaa noqoshadoodu ay ahaatay uma markaa dabadeed nudiiquhum waxaan dhadhansiinaynaa alcadaaba cadaabkii baan dhadhansiinaynaa cadaabkii day-a shadiida aadka u adkaa bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshadooda darteed yakfuruuna inay ilaahay diidayaanay ku kufrinayaan taa darteed ayaan cadaabkaa u dhadhansiinaynaa qaalu ittakhada allaahu waladan marka kuwaan ilaahay ilmaha ku sheegay saddex nooc waayo de nasaarada waa ku sheegaan oo waaba iyagu aaday uga caan baxday arrintaas oo waa kuwaan dhahayo ciisa ina ilaahay ah oo laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryamna waa soo marnay waana arrin ilaahay masaba iyo cay ku ah waana arrin aad u culus waayo ilaahay uu yidhi takaadu samaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu اlardu watakhiru اljibaalu haddan an dacow lilraxmaani waladan waxaas marka cibaado lama dhihi karo nasaaradu waa cibaaday ku jiraan iyo ma aha la dhihi karee waxaan ay ku jiraani cibaado ma ahane waa cay alle ayay dhex yaallaan yahuudda qeybo kamidana waxaan soo marnay inay iyaguna sidaas dhaheen oo waxaan suuratu towba aan kusoo marnay waqaalat اlyahuudu cusayrun ibn اllahi waqaalat الnasaara almasiixu bn اllah ayb mushrikiintii carabtana waxay aaminsanaayeen malaa'igta inay gabdho ilaahay yihiin almalaaikatu banaatullaahi bay iyagana aaminsanaayeen oo waxay yidhaahdeen jinniga ayuu ka dhalay malaa'igta wajacaluu baynahu wa bayna aljinnati nasaban ilaahay iyo jinnigay nasab ka dhex sameeyeen walaqad calimat iljinnatu inahum lamuxdaruun marka yani iyadana aflagaadadaas weynay mushrikiin alcarabna ay samey jireen oo malaa-igtii bay marka saa ugu sheegeen marka sababta ay iyagu gabdhaha u doorteen culummadu waxay yidhaahdaan waxaanoo dhan ogow shaydaanku markuu ku akrinaayo dadkan isaga ugama dhigaayo ilaahay baad caynaysaan ma dhahayo diino uga dhigaa waa u qurxina mushrikiintii carabta marka iyagu da dad dagaal iyo weerar iyo ku jiray ahaayeen iyo buuq iyo dagaal markaasay waxay tasawureen khalqi iyagu aynan arkaynin inay ilaahay la xiriiriyaan oy ilmo uga dhigaan waayo ilmo la-aanta waxay u arkayeen naqsi inay tahay marka ilaahay naqsi uma rabnee marka waxay leeyihiin ilmo in loo nisbeeyo waayo marka ilmo loo nisbeynayo haddaan wiil u nisbeynana waxay yidhaahdeen de wiilku inuu aabbihiis la dagaalo oo mulkiga kula dagaalo waa suuragal ilaahayna waxaa marka ushee ku sheegi mayno marka gabdho ayaan marka uga dhigaynaa gabdhuhu ayagu lama dagaalami karaan ee aabbayaalka iyo lama dagaalamaan halkaasuu kasoo geliyey marka mucallimi kitaabadiisa marka caqiidat lcarab fii jaahiliyatihim iyo markuu ka waramayo marka fikraddan almalaaikatu banaatullahi halkaasay ka yay ka timid qoladaa marka saddexdaas qolaba marka waxaasay qabaan marka qaaluu waxay yidhaahdeen ittakhada allaahu alla wuxuu samaystay ittakhada hal mafcuulaan isaga taca aan u daynaynaa ittakhada allaahu alla wuxuu samaystay waladan buu samaystay dheheen subxaanahu jumlo oo marka waxay tahay oo muctarido ah jawaabtii waa soo socotaa jawaabtii iyo hadalkaa loo dhexaysiiyey waana ku habboon tahay waayo markii ilaahay nuqsaan iyo ceeb laga sheego badanaa subxaanahu subxaana allaahi subxaanaka ayaa la dhahaa ayb tasbiixdu marka waxay ka dhigan tahay marka adkaarta aada tasbiixsanayso ceeb iyo nuqsaan oo dhan aada ilaahay ka hufaysaa alxamdu lilaahi markaad leedahayna ammaan oo dhan baad ilaahay u sugaysaa walidaalika subxaana allahi wabixamdihi dikri aada u qiimi badan wey boqol jeer subaxdii haddii la aqriyo galabtii qofka boqol aqriyo dunuubtiisa waa la dhaafaa laakiin waa inuu fahmaayo waxa ka dambeeyo waxa ka dambeeya waa maxay ilaahay baad waxaad ku ammaanaysaa tilmaamihiisii oo dhan waayo tilmaamaha ilaahay waa wanaag aad alla u sugayso xamdigaa u taagan iyo xumaan aada ilaahay ka hufaysid tasbiixdaa u taagan ayb marka subaa maadaama arrintaani nuqsaan iyo ceeb ay ilaahay ku tahay subxaanahu ay usabixu ilaahay baan nasahayaa ama nasahnaantiise huwa ilaahay isagu alghaniyu weeyaan alla hani ah oo addoommadiisii waa ka maarmaa uma baahna waxaana loogu tilmaamaa meeshan qofku inuu ilmo dhalo baahi unbaa u keento baahidaa waxay noqon kartaa shahwo inay markaa ku xiriirto oo shahw shahwadaas uunan ka maarmi karin naaguu u baahanayaa marka hadduu nin yahay haweentuna nin bay u baahanaysaa baahi baa marka jirta meeshaas ilaahay baahi ma qabo baahidu waxay noqon kartaa bani aadamku wuxuu rabaa inuu sii magaciisu ama uu sii jiro ama in isagu markaa yacnii un ay ka haraan dadka qaarkoodna baahidaas maadaama aada dhimanayso wax sii dhal ayuu wax u dhalaa ee nin dhimanayo baahi buu qabaa ilaahay sidaas ma aha baahida saddexaad waxay tahay ha kuu kaalmeeyo garabkaaga ha istaago garabkaaga ha istaago baahida saddexaad ee ilaahay cid uma baahno gara yacni dhinac garab istaagto wax u qabato ama u kaalmayso male ilaahay mana u baahno bani aadamku marka wuxuu ilmo u dhalaya waa una intaas ayb dadka qaar zaman waqtiyadan hadda aan joogno qaara is is ilowsiiyo waxyaabahaas oo waxay dhahaan ilmo uma baahni inuu yiro inuu istusaa laga yaabaayo waxa iyo aruura iyo lacagaha iyo aruuraan isticmaalayaa waxaas iyo waxyaabo marka fidradii ka baxsan ama yacnii waaqaca xoogaa ka dheer ayaad moodaa inuu ku taamayo fi lxaqiiqa inuu baahi qabo waxaa ku tusaayo asagaas laftiisa aan ilmaha marka hore dhahayo anigu waa dhammaystiranaya ilmo uma baahnin dhahayo qofka waxaad arkaysaa markuu waayeel noqdo cid haysa markii la waayo ilaa ilmo maayo iyo lehe ma ogtahay waxaa la geynayaa meelaha marka dadka lagu xanaaneeyo marka ama qof baa lacag baa lacagtiisa waxaa laga bixinaa qof in loogu kireeyo qofkaas unbaa marka usha ka shaqaysanaya marka mar walba baahi waa qabaa marka muxuu diidaa marka baahi ma qabo oo u leeyahay bani aadamku marka sida u ahaadaba baahi ayuu ilmo u dhalaa ama u raadiyaa laakiin ilaahay subxaanahu watacaala huwa alghaniyu isaga waa hani istiqnaa daati ah oo gaar ilaahay u ah buu rabbi leeyahay lahu lilaahi ilaahay un oo keliya unbaa maa oo usugnaaday fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fi lardi dhulka korkiisa ahaaday in cindakum maa cindakum idinku agtiina ma ahaanin min suldaanin ay suldaanun wax xujo ah agtiina ma ahaanin bihaadaa kan idinkugu xujo ah oo ilaahay inaad welad u sheegtaan xujo uma haysaan marka bihaadaa suldaanin waa la ysaga tacallujin karaa waxaa kaloo bihaadaa lagu tacallujin karaa cindakumta waxay ku tacalluqayso oo istaqara in cindakum maa cindakum agtiina kuma sugnaanin min suldaanin ay suldaanun wax xujo ah bihaadaa kan uguma sugnaanin kan uguma sugnaanin ayaa la leeyahay marka ataquuluuna miyaad dhahaysaan cala allahi ilaahay korkiisa maa shay miyaad ku dhahaysaan ood ku odhanaysaan laa taclamuuna ay laa taclamuunahu aydnan ogeyn waxaydnan garanaynin miyaad ilaahay ka sheegaysaan marka ilaahay marka laga hadlaayo tilmaamihiisa magacyadiisa ficiladiisa waa in cilmi looga hadlo cilmigaasna xaggeen laga heli karaa qul a antum aclamu am illaah yacni ilaahay isagaa isa sifeeyey nebigiisaa naga yaqaano labada waxyigaas un bis yaa ilaahay wixii waxyiga ku saabsanood ilaahay uga sheegto waa waa nabad qabtaa wax laakiin aan waxyi ahayn haddaad ilaahay kaga waranto ma nabad qabtid ogo subxaana rabbika rabi اlcizati camaa yasifuun waxa ay dadka ilaahay ku tilmaamayaan waa iska nasahay waa iska hufay wasalaamu calى اlmursaliin rusushana wixii ayaga waa la nabadgeliyey culimada marka maxaa rususha loo nabadgeliyey lisalaamati maa qaaluuhu can illaahi waxay ilaahay ka sheegeenaa nabad galay oo run ah laakiin dadkan kale ilaahay ayaga maa arkay maxay ka warramayaan mala iyo been unbay rabbi kaga warramayaan taasaa marka la diidayaan qul dheh ina aladiina kuwa yaftaruuna abuuranayaan cala allaahi alla korkiisa alkadiba beenta ku abuuranayo laa yuflixuuna weligood ma liibaanayaan oo arrin aada u xun marka mataacun lahum waxay leeyihiin mataacun waxaa la ysdhihi karaa marka aayaddan dambe waxay ka jawaabeen laa yuflixuuna la yidhi waana kuwaana waxaan aragnaa iyagoo ilaahay ka been abuuranaya haddana waa nool yihiinoo waa dhaqdhaqaaqayaanoo weliba adduunyoay haystaan adduunyo taasaa marka laga hadlayaayo rabbi mataacun fi dunyaa lahum waxay leeyihiin mataacun raaxo ayay leeyihiin ama daalika kaagaas aada arkayso iyagu haystaan mataacun waa dhaldhalaal un raaxo fi dunyaa adduunyada dhexdeeda yani ahaa fi dunyaa adduunyada dhexdeeday ugu sugnaatay ayb lahum waxay leeyihiin mataacun raaxo ama raaxayn fi dunyaa adduunyada dhexdeeday ku leeyihiin uma markaa dabadeed ilaynaa annaga intii kaabaa marjicuhum rujuucuhum noqodkoodu ou yahay noqodkoodu waa xaggeenna uma markaa dabadeed nudiiquhum waxaan dhadhansiinaynaa iyaga alcadaaba cadaabkii baan dhadhansiinaynaa ashadiida darnaay aadka u darnaa bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshadooda darteed baanan u dhadhansiinaynaa yakfuruuna ilaahay ay ku kufrinayeen likownihim yakfuruun ayaan u dhadhansiinaynaa cadaabkaas watlu calayhim naba'a nuuxin id qaala liqowmihi yaa qowmi in kaana kabura calaykum maqaamii watadkiirii halkan marka laga bilaabo dhowr aayadood tasliya nebigaa la sabar siinaa maadaama dood ay mushrikiintu kala hor imaadeen dad wax dhegaysanayana aynan ahayn oo dad iska un macangegiin oo iska hadlaayo oo aan xujo ku doodaynin markii uu qur-aanka shubahdooda uu baaba ka soo dhigay ayaa nebiga waxaa la leeyahay adiga dadkaani doodooda iyo murankooda waxba ha u joojinin oo ambiye adiga kaa horreeyey kaa cimri dheeraa ayaa waqti dheer dadkan mushrikiinta kuwan oo kale ay ishaayeen marka adigana intaa unbaa lagu lagugu samaynayaa marka iskaga sabar arrin kalena waa ku jirtaa qisaskan oo qur-aanka inuu xaq yahay baa lagu tusaaleynaa waayo nebiyullaahi moxamed sal ll ly slam oon waxna qorin waxna aqrinin ummadahan hore soo uga sheekeynaa kutub hore sooma aqrinin oo axad wax aqriya maba aha waxna qora yacni nebi ummi ah buu ahaa meel ka fog weliba wuxuu ku dhashay kuna noole ahlu kitaabka waayo makow deg ayuu ku ayuu ku dhashay nebiga sal alla ly slam makana meel ay ahlu kitaab joogeen ma ahaynba haddana isagoo marka dadkaana ka fogaa ayaa haddana waxna ownanna aqrinin waxna qorin ayuu wuxuu idinku dul aqrinaa qisas haddaa rabtaana yahuudda iyo nasaarada bal su-aala ayagaa kitaabba aqriye suuradda waa ugu tegaynaa sidaas nacam ayb marka taa waxay keenaysaa inuu rasuul ilaahay yahay xag allana uu ka helayo waxyigan marka allah wuxuu leeyahay watlu aqri calayhim iyaga korkooda ku aqri naba-a nuuxin nuux khabarkiisii nabiyullaahi nuux sheekadiisii korkooda ku aqri ayb id waqti ku aqri sheekadeedii marka id taani naba-a nuuxin baa laga bedelaa waana bedelu ishtimaal waayo naba-a nuux nuux akhbaartiisa nabiyullaahi nuux akhbaartiisa waxay ka kooban tahay kana mid ah hadalkan soo socdo kaasuu ka mid yahay marka id waa bedel ishtimaal waayo marka naba-a ayaa laga ay bedel ka tahay watlu aqri calayhim iyaga korkooda ku aqri naba-a nuuxin nabiyullaahi nuux sheekadiisii marka ku aqri id waqti qaala uu yidhi nabiyullaahi nuux liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi yaa qowmi qowmkaygiiow in kaana haddii uu ahaaday kabura inuu weynaaday calaykum idinka korkiina uu ku weynaaday maqaamii aniga nagaadigayga yacnii inaan nagi aanaan yacni joogitaankayga ay fiikum idinka dhexdiina aan markaa yacni dhex joogo wa tadkiirii waanintayda biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa aan idinku waaninaya hadday idinku weynaatay oy idinku cuslaatay fa cala allaahi alle korkii unbaan tawakaltu tala saartay ilaahay korkii unbaan tala saaranayaa marka isagaan tala saartay fa ajmicuu gooya amrakum arrinkiina gooya go-aan gaara waay macnaha arrinkiina go-aansada washura wa shurakaa'akum maca shurakaa'ikum kuwa ilaahay aada wax la wadaajinaysaana ay idinla jiraan uma markaa dabadeed laa yakun yowsan ahaanin amrukum arrinkiina calaykum idinka korkiina gummatan mid qarsoon korkiina ku qarsoon yownan ku ahaanin arrintiina uma markaa dabadeed iqduu xukuma ilaya aniga markaa yacni xaggayga soo xukuma oo yacnii idhammaystira arrinta aada aniga shirqoolka aada ishirqoolaysaan soo dhammaystira walaa tundiruunii ha ii koranina oo ha ii suganina fain tawallaytum haddaad jeesataan famaa sa'altukum idinma su'aalin min ajrin ay ajran wax ujro ah ajar ah idinma su'aalanin aniga in ajriya ajrigaygu ma ahaanin ilaa cala llaahi alla korkiisa ma ahani meel wax kale ma ahaanin wa umirtu waxaa la i faray an akuuna inaan ahaado min almuslimiina muslimiinta inaan ka mid ahaado sidaasaa lay amray wuxuu leeyahay alla watlu aqri calayhim iyaga korkooda naba-a nuuxin nuux qisadiisa ku aqri iyo sheekadiisa id waqti yacnii korkooda ku aqri ugu qisana ah qaala liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi nebiyullaahi nuux yaa qowmi qowmkaygiiow in kaana haddii uu ahaaday kabura inuu weynaaday calaykum korkiina uu ku weynaaday maqaamii aniga nagaadigayga fiikum dhexdiina aan ku nagi ahay yani dhexjoogayga hadduu idinla weynaado idinla dheeraaday idinla ood dhibsateen maqaami ay lubthii fiikum nagaadiga aan marka dhexdiina ku nagi ahay hadday idinla weynaatay watadkiirii waanintayda waa min idaafati اlmasdari ilaa faacilihi watadkiirii aniga waanintayda biaayaati illaahi aan idinku waaninayana ay idinku weynaato dhibsateen marka meeshaa marka waxaa laga garanaa waqti dheer inuu ku daalay yani waxaan ujeedaa nabiyullaahi nuux inuu aada waqti dheer la qaatay qoomkiisa oo uu si walba wax ugu sheegay uu ku nagaaday marka falabitha fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caaman kun sano oo konton dhiman marka haddaad aniga igu aada idhibsateen ood igu markaa yacnii ay idinku korkiina ay ku weynaatay aniga iqaamada iyo dhex joogidda aan idin dhex joogay iyo waaninta aan aayaadka alla idinku waaninayo facala llaahi tawakaltu halkan waaye marka jawaabu shardiga in kaana jawaabu shardiga facala llaahi daas facala llaahi alla korkii ayaan tawakaltu aan tala saartay haddaba hadday sidaa tahay anu allaan tala saartay ayb ilaahan kalsooni iyo hiqa iyo ku qabaa fa ajmicuu goosta oo gooya amrakum amarkiina jamaca marka la yihaahdana waa ururiyey waaye ajmaca marka la yihaahdana waa goostay waaye waa go-aan gaaray yacni caziima iyo go-aan uu gaaray waaye macnaha fa ajmicuu go-aan gaara oo ka go-aan gaara amrakum idinka sha'nigiina iyo arrinkiina haddaba go-aan ka gaara wa shurakaa'akum maca shurakaa'ikum waawdaani marka waawulmaciyo waaye marka yacni iyadoo ay shurakadiinnana idinla jiraan go-aan gaara adinka iyo shurakadiinna go-aan soo gaaran qaar kalena waxay leeyihiin maya ee wa shurakaaءakum taan waaw caatifo waayay leeyihiin caamil baana loo qadarayaayo wadcuu shurakaa'akum faajmicuu amrakum arrinkiina goosta wa shurakaa'akum wadcuu shurakaa'akum shurakadiinana u yeerta ayb min baabi waxaa weeyaan calaftuhaa tibnan wamaa an baaridan calaftuhaa tibnan ayaan siiyey daabaddii ayaan ku calfiyey oon cunto uga dhigay wamaa an baaridan biyo qabowna waa cuntaan uga dhigay biyaha cunto ma ah wasaqaytuhaa wasaqaytuhaa maa an baaridanay sidii oo kale caamilkii baa loo gooyey sidaasna waa la yidhi marka waawgu caadifo in laga dhigo iyo in waawlmaciyo laga dhigo caadifo in laga dhigo marka waxay keensane caamil in loo qadaro caamilkuna taqdiirkuna ashal ma aha marka maca shurakaa'ikum taha ka fiican uma markaa dabadeed laa yakun yousan ahaanin amrukum idinka arrinkiina gummatan yousan noqonin ku qarsoon calaykum korkiina ku qarsoon yownan yownan noqonin yacni dushiina yownan ku ahaanin ku qarsoon marka gummatan ay khafiyan calaykum mastuuran mid qarsoon sidaasaa marka loo jeedaa ayb oo marka ay khafiyan min qowlihim marka waxay ka timid gama alhilaalu cala annaas bishii ayaa dadkii ka qarsoonaatay gama alhilaalu cala annaasi bishii dadkay ka qarsoonaatay xaggaasaa marka laga keenay min hada albaab waay marka nacam ey ashkala calayhim waa arki waayeen waay marka macnuhu wuxuu yahay arrintiinu wax qarqarsoon ka bixiye bannaanka soo dhigan anuu ilaahan isku hadlaynayaan tala saartee arrintiina bannaanka keena saasay iyay ka dhigan tahay mufasiriinta qaar marka waxay leeyihin uma laa yakun amrukum arrinkiinu yownan ahaanin gummatan murug yousan noqonin calaykum dushiina yownan ku noqonin yacnii qofku ma ogtahay arrin wax uunan rabin waxa markaad qarsanayso xoogaana ay ku dhibayaan murugay kugu noqonayaan iyo wax culus oo adag haddaan aniga dhex joogayga iyo waaninta aan idin waaninaayo idinku aada dhibsateen oy dhib idinku tahay arrintaa marka waxba yaysan murug idinku noqonine bannaanka keensada hadda wuxuu ka dambeeyo saad aniga ama iga takhallusa saad doontaan iyeel anuu ilaahan tala saartay ee awalba waa la jahri jireen ayaga waxooda laakiin waxa laga hadlayo waxay tahay hadda bal haddaad idili kartaan idila un waayo macnaha meeshaasay taagan tahay macnaha waa suuratu huudna waxaan ugu tegaynaa markay yidhaahdeen in naqulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatina bisuu qaala inii ushhidu اllaha washhadu anii bariiءu mima tushrikuun min dunihi fakiidunii uma laa tundiruun inii tawakaltu calى اllahi rabbii warabbikum uu yidhi taasay ka dhigan tahay uma markaa dabadeed iqduu ilaya aniga xaggayga marka dhammaystira soo dhammaystira shirqoolkiinii iyo waxaad wadataan oo dhan ayb hamzadaani marka hamzatulwasli waaye uma qduu ilaya qadaa yaqdii waaye damadaani hadda daadka kor saaran dama caarido waaye waawda darteeda loo keenay hamzadaas marka lagu yihaha shaqal oo ku dhawaaq waa hoos dhigaysaa marka iqduu bay noqona iqduu naam qadaa yaqdii bay ilaa awal ahayd marka yaqdiyuuna yay iska ahayd marka waawdan darteed baa marka markii ya-dii la gooyey waawdii meeshii timid waaw maxaa marka u munaasaba damo xarafkan marka damadiisa daadka hadda kor saaran dama caarida waayo asliya ma aha uma qduu dhammaystira oo ar shirqoolkiinii wixiinii ilaya aniga xaggayga usoo dhammaystira walaa tundiruuni hana ii koranino waxba ha ii suginina fain tawallaytum haddii aada jeesataan oo aada ka jeesataan camaa can tadkiirii waanintayda famaa sa'altukum idinma su idinma weydiinin min ajrin ay ajran wax ajriya idinma weydiinin aniga awalba yacnii yacnii mid ku qaraabanaya waxaan aan idiin sheegaya maba ahaynba lacag isiiya iyo ujro isiiya iyo idinma dhihin awalba in ajriya ajrigaygu ma ahaanin ilaa cala llaahi alla korkii ma ahaanin cid meel kale ma ahaanin ajrigaygu wa umirtu waxaa la ifaray an akuuna inaan ahaado min almuslimiina muslimiinta inaan ka mid ahaado kuwa hoggaansamay meeshaan marka culummada waxay u deliishadaan aayaddan marka la leeyahay diinulislaam diinulislaam ma diin ou nabiyullaahi moxamed bis la yimid miya mase diinulislaam diin hore waaye oo nebiga hortiis waa lala yimid isagana iyadaa unbuu la yimid yani isya yani islaamnimadu wax oo ummaddan ummaddan hadda joogto yacnii keli ummaddan nebi maxamed wax ku kooban miya mase islaamnimadu waa ka caamsan tahay markaan saa leeyahay waxaan u jeedaa yacnii islaam marka la yidhaahdo ummaddan nebi maxamed keliya oo nebi maxamed loo soo diray keliya kuma koobnayn bal nebiyullaahi maxamed ka hor nebiyullaahi ciisa dadkii raacay muslimiin ay ahaayeen waa kii xawaariyiintu ay dhaheen washhad biannanaa muslimuun xawaariyiintii saas soo maynan dhihin sidoo kale nabiyullaahi yuusuf tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin nabiyullaahi ibraahim id qaala lahu rabuhu aslim qaala aslamtu lirabbi اlcaalamiin wahaakada marka nabiyullaahi yacquub isaguna nabiyullaahi nuux waa kana wa umirtu an akuuna min almuslimiina buu leeyahay idan muslim marka la yidhaahdo ummaddan keliya kuma koobna nabi ciise dadkii rumeeyey oo raacay waqtigiisii muslimiinay ahaayeen nebiyullaahi muusa dadkii garab istaagay raacay oo rumeeyey muslimiinay ahaayeen nebiyullaahi nuux intii raacday sidoo kale huud saalix shucayb wahaakada ambiyadoo dhan marka diinulislaam waa diin qadiim oo hore wax marka oo ummadaanu ay bilaabaysa ma aha laakiin nebiyullaahi moxamed markii lasoo diray ka gadaale cid muslim noqon kartaa ma jirtaa oo aan nebiga u hoggaansamin oo aan raacin oo aan rumaynin maya ilaa istisla yacnii islaam rasuulku sal alla ly slam wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi laa yasmacu bi yahuudiyun walaa nasraaniyun uma laa yu'minu bi ilaa kaana min ahli الnaar hadduu yahuudi iyo nasraani ma jiro yacni aniga ay maqlaa oo aan i rumaynin ilaa ahlunaar marka muslim qofku hadda wuxuu ku noqon karaa inuu nabiyullaahi moxamed risaaladiisa uu iltizaamo uu iltizaamo ku noqon karaa laakiin qabla nabiy sal lla ly slam ambiyadii hore intii raacday ayaguna muslimiinay ahaayeen annaga keliya naguma koobna marka walidaalika waxaa laga rababa dadku waxay tahay intaas diinulislaam in lays addoonsado oo dadku yacnii aniga nin walbaa yacnii aniga rabbi ii noqo ma ma ahane ilaahana abuuray aan istislaam dhaba iyo ka dambayn aan ka dambayn oon u hoggaansanna waa un intaas ayb qul yaa ahla اlkitaabi tacaaluu ilى kalimaةi sawaaء baynana wabaynakum anlaa nacbuda ilا اllaha walaa nushrika bihi shayئa waa intaas fakadabuu way beeniyeen hu nabiyullaahi nuux bay beeniyeen fanajaynaa waanu korinay hu isaga iyo waman duul macahu isaga la jirkiisa ahaa baanu badbaadinay filfulki doonidii baanu ku badbaadinay doontii dhexdeeda wajacalnaahum waxaanu ka dhignay oon ka yeelnay iyaga khalaa'ifa kuwa dhaxlo fil ardi yacni dhulka dhaxlo wa agraqnaa waan maashaynay aladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna kuwii beeniyeyna waan maashaynay oo biyaan ku maashaynay fandur fiiri kayfa sida kaana uu ahaaday caaqibatu lmundariina kuwii loo digay cirib dambeedkooda kuwii loo digayay cirib dambeedkooda sida uu ahaaday bal fiiri fakadabuu way beeniyeen hu nabiyullaahi nuux fanajaynaa waanu korinay hu nebi nuux iyo waman macahu dadkii la jiray isaga filfulki doonta dhexdeedaanu ku korinay suuratu huud ayaa aada looga sheekay doonaa hadda si duuduuba halkan loogu sheegay laakiin suuratu huud suuradda tan ku xigto yaa aada loogu faahfaahinaya wajacalnaahum waxaanu ka dhignay oon ka yeelnay iyaga khalaa'ifa kuwa dhaxlo fil ardi dhulka yacnii dadkii la xaaqay kuwana waa la halaagay iyagaa marka dhulka ka noqday dadka dhulka dhexlaaya wa agraqnaa waan maashaynay aladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna iyaguna waan maashaynoo biyo ayaa kor iyo hoosba looga keenay markaasaan hal ilaahay ka reebin intii nebiyullaahi nuux intii nebiyullaahi nuux rumaysay ma ahani intaa yartaabaa doontii ilaahay ku badbaadiyey fandur fiiri kayfa sida sida kaana uu ahaaday caaqibatu lmundariina fandur fiiri kayfa sideebuu kaana ahaaday caaqibatu lmundariina kuwii loo digay cirib dambeedkooda ciribtooda meeshii ku dambeysay bal fiiri siday ahaatay uma bacanaa min bacdihi rusula ilaa qowmihim fajaa-uuhum bilbayinaat uma markaa dabadeed bacanaa waxaanu bixinay min bacdihi nuux gadaashiisa min bacdi nuuxin rusulan ayaan soo bixinay rusul ilaa qowmihim qoomkooda xaggoodaanaan usoo bixinay fajaa-uuhum waxay ula imaadeen qoomkoodii bilbayinaati xujooyin cadcad oo aan ku dheehnayn labsi iyo ishkaal aan ku jirin famaa kaanuu ma aynan ahayn liyu'minuu inay rumaynayaan bimaa kii kadabuu ay beeniyeen bihi maagaba ay beeniyeen min qablu min qabli bacthi rusuli rususha soo diridoo intaan la yacni soo diritaankooda ka hor wixii ay beeniyeen kuwa rumaynaya markii rususha lasoo diray kadib maynan ahayn ayb kadalika kaagaas oo kale sidaan kuwaa u daboolnay quluubtooda kadalika kaagaas oo kale nadbacu aan u dabooleynaa calaa quluubi lmuctadiina kuwa xadgudbay quluubtooda aan u aan u dabooleynaa ayb meeshaan marka tarkiibkeeda xoogaa yar marka suuratu waxaan kusoo marnay suurat lacraaf aayaddan aayad la ku dhow ama sami la-ah famaa kaanuu liyu'minuu bimaa kadabuu min qablu ayay taas ahayd nacam middaan bihi baa ku jirta marka xaggaasna macnaheeda waa kaga soo hadalnay marka min qabludan oo hadda godan laamkan godan wuxuu keensanayaa da dabcan idaafo marka la niyeysan yahay shaygaa marka la niyeysan yahay muxuu noqonaa laba tafsiir baa ku jirto macnuhuna marka inuu yahay famaa kaanuu ma aynan ahayn kuwaan rususha u timid liyu'minuu inay rumaynayaan bimaa biladii kii kadabuu ay beeniyeen bihi maagaba shaygaa ay beeniyeen kuwa rumeeya ma aynan ahayn min qablu hadda ka hor ay beeniyeen min qabludaa marka min qabli bacthi rusul rususha intaan lasoo dirin jaahiliyay ku sugnaayeen niman dad asnaam iska caabuday ahaayeen wixii marka inta qabla rusul qabla bacthi rusul rususha intaan lasoo dirin ka hor wixii ay beeniyeenna towxiidkii ahaa markii rususha lasoo diray kadib kuwa rumaynaya ma aynan ahayn macnuhu marka sidaas waa macno macnaha kalena marka in la yidhaahdo famaa kaanuu kuwan dambe oo rusushii ay u timid maynan ahayn liyu'minuu inay rumaynayaan bimaa kii kadabuu ay beeniyeen bihi maagaba ay beeniyeen min qablu min qabli qowmi nuux min qablu yani min qablihim iyaga hortood ahay oo markaa macnuhu yaa waayo marka kuwa ayaga ka horeeyo waa qowmu nuux min qablu ay min qablihim iyaga hortood iyaga hortood marka yaa joogay qowmu nuuxa wax beeniyey marka wixii ay qowmu nuux nebi nuux ku beeniyeen kuwan kuwa rumaynaya ma aha sidaasna marka waa la yidhi ayb kadalika kaagaas oo kale sidaan quluubtooda u daboolnay markaan maa kaanuu da liyu'minuudan laamuljuxuud waayo laamkan kown oo manfi a baa ka hormaray maxaa laamuljuxuudka loo isticmaalaa nafyiga uu ku jiro waxaa loo isticmaalaa waxay tahay maba laga yaababa inay rumeeyaan waayo waa kuwo ilaahay uusan iimaan u qorin sida ay kufriga u joogteynayaan ayaaba waxaa laga dhigay iimaan maba yacni kuwa rumaynaya maba aynan ahaynba maba rumaynayaan macnaha wixii qabla rusul jaahiliyadii ay ku sugnaayeen dad iska bedelaya maba ahanba kadalika kaagaas oo kale kamaa tabacnaa calaa quluubi haaulaa'i kuwan quluubtooda saan u daboolnay nadbacu waan daboolaynaa calaa quluubi lmuctadiina kuwa xadgudbo quluubtooda sidaasaan u daboolaynaa rusushaa marka la sheegayana de huud iyo saalix iyo shucayb iyo rusushaas oo dhan uma markaa dabadeed bacanaa waxaanu dirnay min bacdihim iyaga gadaashooda min bacdi rusuli rusushan oo nabiyullaahi nuux ka dambeysay gadaashooda waxaanu soo bixinay muusa muusaan soo bixinay iyo wahaaruuna iyo haaruun ilaa fircawna fircown ayaanu usoo bixinay oon usoo dirnay iyo wamala-ihi kooxdiisii biaayaatinaa baan lasoo dirnay oon lasoo bixinay aayaadkeenna ama multabisiina xaal ay ku dheehan yihiin muuse iyo haaruun biaayaatinaa iyagoo aayaadkeenna ku dheehan wato aayaadkeenna bada marka musaaxabaan ka dhigay fastakbaruu way san taageenoo canil iimaani bay ka san taageen wa kaanuu waxay ahaayeen waxay ahaadeen qowman qolo qolada oo mujrimiina mujrimiina dembaabay oo joogteeyey kufriga iyo xumaanta falamaa markii jaa-ahum uu u yimid alxaqu xaqii markuu u yimid min cindinaa innaga agteenna xaal uu ka ahaaday xaqa qaaluu waxay yidhaahdeen ina haadaa kan la sixrun sixir waaye sixirka oo mubiinun cad sixir cad waayey dhehen kan dee sixir iyo ma waxaa isku mid ah mucjizo ilaahay nebi siiyey iyo sixir maa isku mid isku mid maaha walidaalika saxaradii markiiba waa kuwa hore ka gartay waxaana inay sixir aynan ahayn qaala muusaa muuse wuxuu yidhi nabiyullaahi muusaa ataquuluuna miyaad odhanaysaan miyaad dhahaysaan lilxaqi liajlilxaqi xaqa dartiis miyaad waxaad u dhahaysaan ood u odhanaysaan lamaa markii jaa-akum uu idiin yimid inahu la sixrun miyaad dhahaysaan waa sixir isaga asixrun sixir miyaa haadaa kan asixrun sixir haadaa kan miyaa sixir walaa yuflixu ma liibaanaan asaaxiruuna kuwa saaxiriinta ma liibaanaane qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa miyaad noo timid litalfitanaa si aada nooga leexisid camaa kii xaggiisa aada nooga iisho wajadnaa aan helnay calayhi maaga korkiisaba aaba'anaa aabbayaalkeennu aanu ka helnay kaa inaad naga leexiso miyaad un u timid watakuuna oo ay ahaato lakumaa labadiinaan ay idiin ahaato adiga iyo haaruun alkibriyaa'u yacni madaxtinimada mulkiga inaad labadiinaan heshaan ayb sidaas miyaad noogu imaadeen fil ardi dhulka korkiisa wamaa naxnu anagu ma nihin bimu'miniina kuwa u rumaynaya lakumaa labadiinan kuwa u rumaynaya ma nihin annaga oo warkiina yacni idiin rumaymayno ayb qisadan marka nabiyullaahi muusa iyo haaruun baa marka ilaa dhowr aayadood aayadahani ay ku saabsan yihiin waana ku badan yahay qur-aanka qisada nabiyullaahi muusa waa ku badan tahay cibarka ku jiro iyo ummaddiisu ummad aada u tiro badan ahayd iyo wax fara badan baa iyo cajaa'ib fara badanoo ummaddiisu ay lahayd iyo waxyaabahaas oo dhan baa marka qur-aanka loogu soo celceliyey meel walbo oo qisada muuse iyo haaruun iyo lagu sheegana macno gooni ah unbaad yaa ku jiro haddaad u fiirsato ayb uma markaa dabadeed bacanaa waxaanu bixinay min bacdihim iyaga gadaashooda rusushaa gadaashooda muusaa nebiyullaahi muusa iyo wahaaruuna iyo haaruun ilaa fircawna fircown intii kaa baanu u bixinay marka bacadnaadan ayaa waxaa la tadmiinina arsalnaa ilaa fircawnaan u dirnay fircawn xaggiisa iyo wamala-ihi kooxdiisa biaayaatinaa baanu ayaanu la soo bixinay aayaadkeenna oo bacadnaa aada ku xirto ama biaayaatinaa multabisiina biaayaatinaa ay ku iyagoo aayaadkeenna ku dheehan wato fastakbaruu way santaageen can iliimaani bay ka santaageen way kufrigoodu marka kufru ibaa-in wastikbaar buu ahaa kufriga fircawn kufriga akbarkaa shan nooc waayo nooca marka qoladan haysto waa kufru ibaa-in wastikbaar isla weyni ayb qaaluu anuuminu anu'minu libasharayni midlinaa wa qowmuhumaa lanaa caabiduunay dheheen dad marka wax raba ma ahan waa dad uun isla weynin iyo yacni qoladan see wax uu loo siiyey iyo qoladan see rasuul uga dhashay iyo weligeen u rumaymayna iyo waxoodu waa iska waxaas dhaca ayb istikbaar baa ku jira marka iyo xaqi oy ka santaagaan wa kaanuu waxay ahaayeen qowman qolo qolada oo mujrimiina mujrimiin oo dembiga joogteeyey oo iyagu markaa kufriga iyo xumaanta joogteynaya falamaa markii jaa-ahum uu u yimid alxaqu xaqii markuu u yimid min cindinaa innaga agteenna xaal uu ka ahaaday xaqa ama min cindinaa annaga agteenna uu uga yimid jaa-ahumna aadaarto ayay ku tacallujin kartaa qaaluu waxay yidhaahdeen ina haadaa kani la sixrun sixir waayo sixirka oo mubiinun cad qaala muuse muuse wuxuu yidhi ataquuluuna miyaad dhahaysaan ma ku qowleysaanoo mwaxaad ku miyaad odhanaysaan lilxaqi liajlilxaqi xaqa idin yimid dartiis lamaa markii jaa-akum xaqa uu idin yimid ma waxaad dhahaysaan inahu la sixrun waa sixir miyaad leedihiin ataquuluunu ataquuluunadaas maquulu qowlku waa maxduuf waana la qadarayaa oo waxaa la leeyahay inahu la sixrun saas maad dhahaysaan lilxaqi laamka ku jirana tacliil waayo waa laamu tacliil lilxaqi liajlilxaqi xaqa dartiis ma saa u dhahaysaan awalba ma dhihi jirine awalba waxaan maydnan odhan jirin markuu xaqa idiin yimid miyaa sidaan dhahaysaan saasuu marka ayuu leeyahay asixrun haadaa asixrun sixir miyaa haadaa kan kani sixir miyaa walaa yuflixu ma liibaanayo oo ma guulaysto asaaxiruuna saaxiriintu ma guulaystaan anigana waa ii jeedaan habkan ku socdo iyo sidaan wax kugu sheegayo iyo warkeen warkaygu inuu cad yahay mucjizaad inaan keenay saaxir marka shanigiisu kor ma noqdo innagana waa noo jeedaayo shanigeennu koro u socdaa marka saaxir seed saaxir noo dhahaysaa qofku marka markuu wax diidan yahay badanaa dadka nawaayaadkooda iyo qasadkooda iyo ka waramaa marka markii sidan loo sheegay de iyagu jawaabta saxdaa waxay noqo lahayd inay yidhaahdaan maya waa saxaraad tihiin waxaana u daliila waxaas iyo waxaas waa inay xujo la imaadaanay ahayd laakiin xujo lama imaanayaanoo waxay leeyihiin waxaas iyo waxaasaad rabtaan sidaasaa idinku jirto waxaasaad damacsan tihiin halkaasay ka baxeen marka waxa la ilaalinayana de madaxtinimada waxyaabaha la ilaaliyay ugu weyn tahay dadka bani aadamku ay haystaan markiiba marka waxaa qalaf kusoo dha dhacaysa marka dhulka inaad madax ka noqotaan aad rabtaan annagaadna haysataan taasaa imaanayso laakiin ma fiirinayo mulkigu wuxuu tabac u yahay xaqa iyo wanaagga iyo qofku sida wax u wanaajiyo tabac u yahay waayo hadda haddii xaqii aada raaci weyso mulkigaagii kollaba ma joogto ma noqonayo mulkigaagi waa unzuula waxaa kuu fiican inaad xaqii raacdo mulkigaagu markaas waa sugnaanaaba walidaalika mu'minu aali fircawn waxyaabihii marka uu ku waaninayaa qowmi lakum lmulku lyawma daahiriina fi lardi faman yansurunaa min ba'si illaahi in jaa-anaa marka mulkiga laftiisu dadku qaabka yacni ay u ilaalinayaan meeshay ka ilaalinayaan meesha haddiiba la ilaalinayo meeshii laga ilaali lahay badana maba ku taagnaba qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa miyaad noo timid ma noo timid litalfitanaa inaad iisho si aada u leexisid camaa kii xaggiisa wajadnaa aan ka helnay calayhi maaga korkiisaba aaba'anaa aabbayaalkeen wixii aan aabbayaalkeen iyo awoyaalkeen ka soo gaarnay inaad naga leexisido wax cusub keento waa shubhadaani marka dadka caqli gaabta ah mar walbo yacni aa lagu cishcishtaa qofku markuu rabo inuu dadka meel ku cishto ma rabo inay maskaxdoodu korto waa ka ilaaliyaan maskaxdoodu inay korto ma rabo meeshaasu ku haysanayaa maanta dhan marka wuxuu leeyayaan yacni qof kale inay dhegaystaan ma rabo ummaddu inuu isku furo ma rabo waxaan isaga ahayn in la maqlo ma ogola bis dadku inuu koombadaas ku dhaxaayo bisna haddii marka uu koombada ku dhaxaayo isaga keliyana uu u waramo dadkana uu yidhaahdo war waxaan wixii aan weligeen naqaanay oo aan culummadeenni iyo aabbayaalkeen awoyaalkeen ka soo gaarnay ayaan aniga idiin wadaa haddaad adugu waxaad wadda ah ku kalsoon tahayba inay xaq yihiin dadkan kaleo muslimkaana maad faraha ka qaadid waxay sheegayaan dadka dhegahooda ha maqlaane laakiin ma yeelayo saas wuxuu is leeyahay da inuu meesha wax ku haynin ayuu og yahay keliya marka alxiila alwaxiida uu isticmaalaya marka dadka inuu dadka ku diro dadka muslixiinta ah ayuu dadka ku dirayaa wuxuuna isticmaalaa wixii aan naqaanayaa laga tegaa sowma arkeysa ayb waxaan naqaanaa laga tegaya waxaan samey jirnay waa laydinka baabi'inayaa dadkan saanay rabaan halkaanay waxaasuu maanta dhan yaa iyuu akrinaa ayb baynamaa qofku hadduu xaq wato waxaasoo dhan waa ka raaxaysana waayo waxa uu wado waa xaq xujajkiisi waa u cad yihiin waa fahamsan yihiin dadka ilaahay abuurayna dadku ilaahay caqli buu ku abuuray firana waa jirtaa firada ilaahay dadka ku sameeyey iyo caqligoodu markay dhanka yacni xaqa iyo qur-aanka iyo axaadiidta nebiga sal l l slam iyo marka la maqashiiyo way raacayaan waan u hoggaansamayeen laakiin marka la kala ilaaliyo dadkii muslixiinta iyo iyo dadkii yani iyo iyo iyo dadkii marka la kala dhex galo yani isbaarada rasmiga taas waa middaan ma og tahay qofkan habarta dembiisha wadata meelaha u taagan ama adigaba wax kaa mobailka kaa dhacaya iyo ninku nolol duugay ma ah weli waa nooshahay mobilena waa iska soo gadanay soo maa laakiin ninka caqiidada kaala dagaalamay noloshuu kugu duugayba maxaad ka nooshahay caqiidaad u nooshahay caqiidadii marka fircawn marka wuxuu isticmaalaa marka dadkii iyo wuxuu isu diidaa marka ambiyada ilaahay mar walbana dadka noocaasa ama waxaa sidaan oo kale ah waxaa unbay marka dadka shubhadaani dadka kasoo galaan wa takuuna ay ahaato ayaad waxaad noogu timaadeen inaad xaq yacni aabbayaalkeen waxaan kasoo gaarnay aada naga naga leexisaan watakuuna ay ahaato lakumaa walitakuuna yacni inay ahaato lakumaa idinka idiin ahaato adiga iyo haaruun alkibriyaau kibriyaa weynaanta sarreynta mulkigaa laga wadaa fi lardi dhulka korkiisa wamaa naxnu anagu ma nihin bimu'miniina kuwa rumay yacni rumaynaya lakumaa idinka idiin rumaynaya waxaana aada sheegaysaan kuwa idiin rumaynaya anagu ma nihin wa qaala fircawnu fircawn wuxuu yidhi iituunii iila kaalaya bikulli saaxirin saaxir dhammaantiis saaxirka oo caliimin aada wax u yaqaano oo sixirka aada u yaqaano falamaa markii ja jaa-a asaxaratu saxaradii ay timid ay yimaadeen qaala lahum muusaa muuse wuxuu ku yidhi iyaga saxaradii qaala muusaa muuse wuxuu yidhi lahum lisaxarati saxaradii uu ku yidhi alquu rida oo tuura maa wixii wixii antum idinku mulquuna kuwii tuuraya aada tihiin waxaad ridaysaan rida falamaa markii alqow ay rideen oy tuureen qaala muusaa muuse wuxuu yidhi maa ay ladii kii ji'tum aada la timaadeen bihi maagaba aada la timaadeen asixru waaye waxaad la timaadeen waa sixirkii in allaaha alleh sayubdilu waa bur waa bur waa burburin doonaa alle waa burinaya waa burin doonaa hu sixirkii sixirka in allaha alle laa yuslixu ma hagaajinayo camala almufsidiina kuwa dhulka fasaadinaya camalkooda ilaahay ma hagaajinayo wayuxiqu llaahu alla waa sugayaa alxaqa xaqii buu sugayaa bikelimaatihi buu ku sugayaa kelimaadkiisa yacni ballan ballanqaadyadiisuu ku sugaa xaqa walow kariha haba kahdeen almujrimuuna kuwa dembaabay haba iska naceen taas marka waa la isqaabilay suuratu alacraaf aan aada ugu soo marnayd aayadahan oo kale wa qaala fircawnu fircawn wuxuu yidhi iitunii iila kaalaya bikulli saaxirin saaxir dhammaantii saaxirka oo caliimin aada sixirka u yaqaano falamaa markii jaa-a asaxaratu saxaradii ay timid qaala lahum muusaa qaala muusaa muuse wuxuu yidhi lahum lisaxarati uu yidhi alquu rida oo tuura maa aladii kii antum idinku mulquuna kuwii ridaya aad tihiin ay mulquunahu yani waxaad ridayseen rida soo yani tuura w falamaa markii alqow ay rideen oy tuureen qaala muusaa muuse wuxuu yidhi maa ji'tum maadaani marka calaa yani hadihi alqira'a haddii hadda lagu socdo maa ji'tum bihi sixru maa ji'tum bihi sixru qiraa'adaa marka lagu socdo maada mawsuula waay oo markaa macnuhuna marka wuxuu noqonayaa maa aladii kii ji'tum aada la timaadeen bihi maaga bacaa'idku halkaas ku jiraan asixru waaye ayb jumla marka mubtada iyo khabarkeed iswato waa kaasa ayb qiraa'ada kalena marka maada istifhaamiyay noqone oo marka waxaa macnuhu uu noqonayaa qaala muusa muuse wuxuu yidhi maa maxay baad ji'tum aada la timaadeen bihi maagaba sheegee baad la timaadeen asixru miyaad la timaadeen sixir miyaad la timaadeen qiraa'adaa kalena marka tawjiiheedu maada istifhaamiyay noqone sidaasay ku socotaa in allaha alle sayubdilu waawaa yani waa burinayaa waa burin doonaa alle hu sixirkaabuu burinayaa aada la timaadeen in allaha alle laa yuslixu ma hagaajinayo camala almufsidiina mufsidiin camalkooda ilaahay ma hagaajinayo wayuxiqu llaahu ilaahay waa sugayaa alxaqa xaqii bikelimaatihi buu ku sugayaa aayaadkiisa bikelimaatihi buu ku sugayaa bimawaaciidihi ballanqaadyaalkiisa walow kariha haba kahdeen almujrimuuna kuwa dembaabay haba haba dhibsadeene ilaahay xaqa kii suga un famaa aamana limuusa ilaa duriyatu min qowmih famaa aamana uma rumaynin limuusa muuse uma rumaynin ilaa duriyatun duriyo ubad dhallinyaro ma ahane duriyada oo min qowmihi qowmkiisii ka mid ah calaa khawfin xaal ay ku sugan cabsi korkeed xaal ay yihiin min fircawna ay ka cabsanayaan fircown xaggiisa ay ka qabaan iyo wa mala-ihim jamaacadooda an yaftinahum inuu fidneeyo cabsi xaal ay ka qabaan ay ka cabsanayaan wa ina fircawna fircawnna la caalin weeyaan la mutakabirun mid isla weyn waaye oo fil ardi dhulka korkiisa iskula weyn waaye wa inahu isaguna la min almusrifiina kuwa xadgudbay waay yani fircawn in laga cabsado nin waa yahay waay nin laga cabsado waa yahay fircawn oo dadkaa marka muslim islaamay inay fircoon ka baqaan hadi fircoon wixii laga arkay dhibkaasaa laga arkay nacam ayb famaa aamana uma rumaynin limuusa muuse uma rumaynin ilaa duriyatun dhalinyaro ma ahane duriya marka hadda ubad baa laga wadaa ada ubadku waa un dhalinyaro kuwaasoo min qowmihi qowmkiisii ka mid ah baa un u rumeeyeen ayb damiirka marka min qowmihida haada ku jirta waa isku khilaafeen iyay u laabane qiila hiya raajicatun ilaa muusa muusey u noqone min qowmi muusa ka mid ah ayb waxaana laga wadaa mumi mu'miniintii reer bani israa'iil ee masar joogtay ee nabiyullaahi muusana ou hore u watay markuu baxayay mujaahid wuxuu yidhi kanuu wlaad aladiina ursila ilayhim muusa min bani israa'iil dadkii nabiyullaahi muusa loo diray reer bani israa'iil caruurtoodii yani dhallinyaradoodii yay ahaayeen halakal aabbayaalkii aawo marka wuxuu leeyahay nabiyullaahi wuxuu leeyahay mujaahid halakal aabaa oo aabbayaalkii way dhinteen wa baqiyal abnaau dhallinyaradii hartay marka wiilashii kuwo kale waxay dhaheen oo mufasiriinta kamid a haada waxay u laabaneen fircawn famaa aamana limuusa ilaa duriyatun unbaa u rumaysay min qowmihi duriyada oo min qowmihi min qowmi fircawna ah yaa u rumeeyeen kuwaasna markaa de waa mu'minu aali fircawn suuratu haafir iyo lagu sheegay suuratu xamiim almu'min iyo imra'atu fircawn aasiya iyo kuwii halkaas labadaasiba marka waa leedan iyo qolo yaroo ka badbaaday awalba wiilasha fircown waa lay jiray in in yaroo ka badbaadayna waa lagu waa lagu sheegay adu sidaa unbay ahayd duriya marka maxaa loogu magacaabay lianna aabaa'ahum kaanuu min alqibdi wa ummahaatuhum min bani israa'iil kamaa yuqaalu liwlaadi ahli faris aladiina saqatuu ila alyamiin alabnaa sida loo dhaho waa dad saas kuwaasoo min qowmihi min qowmi muusaa ka mida duriyada oo min qowmi muusaa ka mid ah calaa khawfin cabsi korkeed xaal ay ay yihiin iyagoo cabsi korkeed xaal ay yihiin alaa bimacnaa maa maca khawfin cabsi korkeed xaal yani cabsi maceed xaal ay yihiin calaa khawfin cabsi cabsasho ay cabsanayaan dusheed xaal ay yihiin min fircawna ay ka cabsanayaan iyo wamala-ihim iyo jamaacadooda an yaftinahum ay ka cabsanayaan inuu cadaabo uu fidneeyo waina fircawna fircawn lacaalin mid mutakabir oo isla weyn waayo fil ardi dhulka korkiisa wainahu isaguna la min almusrifiina kuwa xadgudbay iyuu ka mid ahaaday wa qaala muusaa yaa qowmi in kuntum aamantum biاllaahi facalayhi tawakaluu in kuntum muslimiin haddii cabsi meeshii ay timaado hadda cabsidaas qalbiga dadka in la adkeeyo oo la yidhaha waxba ha cabsanina oo cabsidaas waad ka baxaysaan in la rajo geliyo oo cadamada ilaahay iyo weynaanta ilaahay looga sheekeeyo oo say ilaahay ugu kalsoonaadaan wa qaala muusaa muuse wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkaygiiow in kuntum haddii aad tihiin aamantum inaad rumayseen billaahi alle haddaad ilaahay rumayseen fa calayhi fa cala allaahi alle korkii oo keliya un tawakaluu tala saarta oo isku halleeya ciddaad isku hadlaysaan allah un ha noqoto isaga cuskada in kuntum haddaad tihiin muslimiina kuwa hoggaansamay haddaa muslimiintihiin ilaahay uun ku kalsoonaada oo tala saarta fa qaaluu waxay yidhaahdeen cala allaahi alla korkii unbaan tawakalnaa tala saaranay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow laa tajcalnaa hanaga dhigin oo hanaga yeelin fitnatan fitna hanaga yeelin lilqowmi qolo hanooga yeelin aldaalimiina dulmi falay qolo mushrikiin oo gaalo ah ilaahu fidnaha nooga yeelin ayb marka macnaheedu waa maxay ay laa tudhirhum calayna hanaga adkaysiinin annaga intaad gacantooda ilaahu hanagu halaagin haddayna baabi-iyaanoy naga takhallusaan inay xaqa ku taagan yihiin bay isu malaynayaan fidnaha nooga dhigin kuwaas marka ayb fayadunnuu markaa ay maleeyaan annaa lam nakun cala alxaqi annagu inaanan xaqa ku taagnayn fayasdaaduu duqyaanan xadgudub markaas ay kororsadaan tafsiir sidaas oo mujaahid wuxuu yidhi laa tucadibnaa bicadaabin min cindika tafsiir kale waxaa ah ilaahu cadaab annaga xaggaaga hanooga keenin oo haddaad cadaab noo keento fayaquulu qowmu fircawn ay dhahaan low kaanuu cala alxaqi hadday xaqa ku taagan yihiin lamaa cudibuu lama cadaabeen wayadun wayadunnuu ay maleeyaan anahum ayagu khayrun minaa inay naga khayr badan yihiin oo markaa saa ay markaa fidna saa hanooga yihiin aa laba macno macno saddexaadaa jiray isaga laftiisa culimada qaar ay sheegaanoo annaga fidnaha naga dhigin yacnii ilaahu hanaga yeelin dad ku gudban inay ummaddii soo islaami lahaydee gaaladii inay soo islaamaan yani annaga fidnaha naga dhiginoo iyaga islaamnimada ka celiso waqtigaanna waxaad moodaa arrintaasoo kale marka yacni waa arrin baraarujisku ahaan u mudan oo qofka muslimkaa inuu fitno noqdo sax ma aha isaga oo diintii ou marka sabab u noqdo in marka diintii dadku ay soo geli waayaanba ficilla uu sameynaayo hadallo uu dhahaayo waxyaabo uu la imaanayo dhulka korkiisa waxaas oo dhan waayo markaad waxyaabahaasoo kale adigu ay kaa dhacaan waxaa la dhahayaa islaamku hadduu fiican yahay waxaan lama arkeen kii islaami lahaa marka adiga ficilkaaga u islaamkii uga tegaa waayo camalku waa ka saameyn badan yahay waa ka saameyn badan yahay hadalka hadalka walidaalika dad badan hadda waxaa looga shakisiiyaa xataa diintan aada leedihiin waa lagu liibaanay waxbaa la yacni halaysku xukumo oo xuduuddii iyo shareecadii aawayay leeyihiin qaab yacnii ku dhaqankeedii wax ku dhaqmaa maan aragna aawa haddii marka kuwii aaminsanaana aynan ku dhaqmaynin macnaheedu waxay ka tarjumee inaynan ahayn wax lagu dhaqmi karo dad shubahaadkaas marka waa waa furan dadka malaaxidada iyo dadka yacnii diinlaawayaalka iyo waa waxyaaba ay furaan laakiin yani siiradii hore iyo markaad fiirisana de waqtiga rasuulka iyo khulafaa uraashidiin iyo haddaad keentana dee qofka gaalka ah waaba isaga waxaa laga yaabaa inuu duraba kan kale ee hadda dad waxaa jira iyaguna de islaamnimadii uun ku tirsan waxaan ujeedaa muslimiintay ku dhex jiraan laakiin waxyaabahan shubahaadkaana ayay qabaan dadkana hordhigaan kuwaasoo kale ayagu waaba daran yihiin oo waxay leeyihiin khulafaa uraashidiin inay ixtiraamaana laga yaabaa haddii khulafaa uraashidiintii markay dhinteen mulki baa xukunkii mulki buu isku bedelay mulki markuu isku bedelayna wax layska dhexlo iska noqday dagaallo iyo rafaad iyo muslimiintu ay galeen marka waxay leeyihiin shareecadan iyo aawa waxaan la sheegaya ku dhahay marka hadda taasi in qof muslima ou ficil ahaan u rumeeyo horta sax ma aha oo nimankaa warkooda waaqici ou ka dhigo qof muslima waa khatar ma fiicno in waaqici laga dhiga taas jawaabta markaa laga looga yacni looga jawaabayana waxay tahay fursad horta ma jirtaa oo shareecadii fursad ma la siiyey haddii fursad in la siiyey ay soo baxdo oo shareecadii marka yacni sidaan la dhaqangeliyo hadday keenayso mustaxiil waaye dad baa kuwaaba waxay leeyihin waaba mustaxiil qur-aankan waxaa ku yaalla inay la dhaq waa mustaxiil ay leeyihin kuwa mustaxiilku hadda xilliga rasuulka ayaaba lagu radin karaa ayaga kuwan dhahaya iyaguna wax suurogelaya maahan de fursaddii iyo jawigeedii hala dhiibo hala arka markaa in inay tahay ama mustaxiil tahay ama wax aan suurtagal ahayn inay tahay hala arko laakiin gumaysi baa dhulka gumayso jiray gumaysigii waa ka tegey kuwii u shaqay jiray oo uga tegey dad aanba aaminsanayn sharee dad aaminsanba shareecada masaajidka bis inay ku kooban tahay oo xataa marka ganacsi laga hadlaayo mucaamalo laga hadlaayo suuqyada laga hadlaayo iyo laga hadlaayo dad kula yaabaayo unba uga tegey kuwaas maa marka lagu xisaabaa marka diinta maa shubha loogu soo aroorinaa kuwa noocaas oo kale ah waxaan aada ula yaabaa mararka qaar dad waxaad arkay ishaystaa kuwa imaanayo oo xuquuq iyo wax kala galay marka shareecada hanalagu xukumay leeyihiin oo shareecada wixii ilaahay idinka fahamsiiye nagu waxay waxa ay isku haystaan dabcan adigii aqoon uma lihid oo waxaad u baahan tahay qof kuu tafatiro ama waxaa laga yaabaa dhaawacyaa ku yaalla qofkan ama waxaa laga yaabaa wax baabuur ku saabsan wa baabuurkan marka rarka la saaray rarkii la yaqaanay saxda ahaa inuu yahay iyo in kale dabcan qofka shee faqiiha ah wuxuu su-aalaa ciddii markaas waxyaabahaas taqaano ama lasoo baray meelaha qaar markaan dadka u dirno waxaan la yaabnay marka waxay leeyihin waxaan haddaan qorno culumo maxay ka fahmeen waxaan shaqo culuma maaha inta in la keeno wuxuu rabaa marka yani farsamadiina inuu isku darsado xukunkiina uu isku darsado wuxuuna xujo ka dhiganaa wadaadka haddaan u sheega ma fahmayo sidounan u fahmaynin adiga waxaa lagaa rabaa meeshaan tacadiyaa ka jiro iyo kama jiro khibradaada inaad ku sheegto bis tacadigaas waxa ka dhalanaya marka kitaabka ilaahay baa laga fiirinaa soo maa yani taswiirkiibaa adiga kugu xiran laakiin adiga faqiih ma tihid dadkii marka ama takhtar ha ahaado kuwii hore ama ha ahaadaan kuwan kale iyaguna waxyaabahaas oo kale loogu tago marka horeba waxay la yaaba war wax warqada qori mayna ileyin wadaadadan waxaan maxaa u dirsaday ayagana waxay fahmayaan maaha arrintaan arrin marka annagaa qorayna maxkamad iyo waxaasaana iska leh nin marka sidaa loo tarbiyeeyey oo talyaani tarbiyeeyey oo tarbiyadiisu ay tarbiya talyaani tahay haddii adiga laguu qabta ka waran oo lagu yihaa isaga uu yihaaho maya shareecadan laguma dhaqmi karo kaasda waa waa arrintaas arrin gar a maaha ninka yacni doodaayo waxaan leenahay arrintaas nama qabato maaa laakiin ma yacni ma loo keenay arrintan dadkeedii nacam diintii marka ilaahay inuu soo dejiyo wax aan lagu dhaqmi karinna inay noqoto suuragal maaha waxaan u keenay marka bacd innaas oo marka waxaan arkaynaa yacni ka wax ka mar walba wax ka sheegayo khilaafadii muslimiinta soo martay hore iyo waxyaabahaas ilaa qaarkood ay leeyihiin wax daaran la yidhaha daar daar islaam iyo daarulkufri wax la yidhaha ma jiraan iyo daarulxarbi iyo daaru daarulislaam wax jira ma ahan iyo jizye wax la yidhaha ma jiraan iyo waxaan qur-aankay ku jiraan ilaahay soo ma dhahayo xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saagiruun waxaas ijtihaad waayuu leeyahay ilaahan idinku dhaariyay jizye maa ijtihaad ah so aayad qur-aan maaha jizyadu ijtihaad miyaana ayb yani hijrada marka laga hadlaayo oo in laga hijroodo daarulkufri daarulislaam iyo loo hijroodo axaadiidtii bay ku taallaa iyadana nebiga sala allahu calayhi wasalam wixii dhammaan marka wuxuu ka dhigay duruuf wakti lagu noolaay haddana laga baxay adduuna isku furmay adduun haddoo isku furmay axkaamtii qur-aanka maa bedelmaysa marka waxyaabahaas marka de qofka wax ku raadinayana ad wax ugu wax wax ugu suurogelayaan maaha hadday ugu suurogalaanna waa un sun iyo wax kasii xun meel kasii xun un buu ku aadayaa ma fiicno waxaas nacam ayb dadka marka wadaadnimada soo marayaana ugu daran oo xoogaa diinta wax ka yfahfahmayey yaa ugu daran marka mawduucyadan laga hadlaayo dadka caamada waxaaba laga yaabaa inay is yihaahdaan war diin ma taqaanid aduu diin horta waxaa ka sheegin laakiin kani marka maanta dhan waa dhiiranaa jur-a ayuu sameynaa nacam ilaahay ha ka cabsadaan wax kale ku cabsii mayno qiyaamo un baan ku cabsiinaynaa oo waxaan leenahay marka waxay tahay yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin ha idinka dambaysa nacam haddaad yacni dunuub inta aan gelaynaa nagu filan maaha inaan diinka ilaahay qodqodno oo aan ka dhigna marka duruufo iyo keliya aan ku koobno ma ahan saas ayb ayb marka rabbanaa laa tajcalnaa fitnatan ha naga dhigin fitna ha naga yeelin lilqowmi ha nooga yeelin aldaalimiina dulmi falay wanajinaa biraxmatika ayb ta kale masaa'il badanoo laga dhigaayo ijtihaad iyo duru duruuf laga dhigaayo waa masaa'il ijmaac oo ku jiro wixii fuqahaa ulmuslimiin ay ku ijmaaceen adiga ra'yigaaga maanta ma la garab dhigaayo ninkaagan adiga dantiisa u socdo ra'yigiisa yacni ijmaacu lmuslimiina ka weyn ijmaaca muslimiintuna dariiqii muslimiintu ay mareenna in laga leexdo ma ahan sax waman yushaaqiq rasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa waytabic gayra sabiili lmuminiina nuwalihi maa tawalaa wanuslihi jahannama wasaat masiira ayb marka waxyaabahaas in duruuf iyo dad maskaxdoodu aysan furfurnayn in laga dhigo fuqahadii islaamka aaday khatar u tahay wanajinaa ilaahu na korina badbaadi biraxmatika naxariistaada nagu badbaadi min alqowmi qola nooga badbaadi alkaafiriina gaala ah qolo gaala ana ilaahu naxariistaada nooga kori oo nooga badbaadi hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wasabi